الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد آه إخواني في الله aada waxaan ugu faraxsanahay aroon si u yara xanuunsanayay waan nadwada hadda tirsada rasmi ah ugu qorayn ayaa la igu sharfay oo la yidhi kelimada ugu horreysa bal waxaan ka tilmaan macnaa shucuurta iyo waxyaalaha inoo muuqanaya iyo waxyaalaha aynu rajaynayno in ilaahay uu inaga siiyo nadawaadka kan socday oo tii tobnaad caawa lagu sheegay iyo qasadka laga leeyahay inuunan ahayn mid iskaga soo kooban uun habeenno in meel maaragtay wax laga akriyo oo laiskaga dareero in loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo midho uu ka soo baxo roobkaa da'ahaya dhul amaanayaa roob helaa kolkii roobka ilaahay biyahaas uu dhulku laqana cagaar baa ka soo baxa sidaasoo kaleeto diinta la sheegayo oo qur-aanka iyo xadiidka laga iyo ummadda islaamku oo ka sheekaynayso waa arrin soo socotay ilaa mar markii ilaahay uu soo diray rasuulkii kariimka ah oo soo socotay oo maanta aynu dareemayno afar kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo soddon sano in la sii marayo inay diintu socoto maalin walbana ay meeshii ayna horay u gaadhin ay gaadhayso oo shanta qaaradood oo hadda maanta adduunka aynu dareemayno shantu ay diinta maanta maxamediyada ah ay gaadhsiisan tahay waa jiraa nasiib darro sidii loo baa loo baahnaa inay diintu ay u shaqayso ama ay u noqoto midda iyada laga shidaal qaato oo caalamka ka ugu sarraysa siday u ahaan jirtay inaynu weli laanahay walaakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu waddadeedii cagta saarnay waxaa inoogu badan oo aynu la'nahay oo inoogu wacan nuqsaantuna waa aqoontada oo aan aad loo hirgelinin ama aqoontu way badan tahay ee ku dhaqankii aqoonta iyo camalkii laga rabay aqoonta inay kordhiso ayaa laga gaabiyey waxaana aad iyo aad dadku ay ugu mashquuleen bahasha aynu garanayno adduunyo la yidhaaho oo daarul mamarka ah in habeena loo sii hooyanayo oo mataac qul mataacu dunyaa qaliilu ilaahay meel walba inoogu leeyahay baa waxaan ka dhigannay daarulmaqam ama maqsadka guud oo adduunka maanta aynu joogno dadkii muslimiinta ahaa baa aad waxay ugu gaabiyeen halkay diintooda ay ka ay noqon lahayd midda koonka xukuntaasay usoo xukumi jirtay ama ay u ahaan lahayd midda keliya oo ummaddeedu ay ugu sharaf badan tahay sida ay dee ilaahay uu ugu sharfay diintan karaamada leh oo rasuulkan iyo kitaabkaas kariimkaa laynoogu soo dejiyey intaynu baranno aynu u dabaqi lahayn baa inaga maqan oo aynu xaqiiqdii mid aynu raadinaynaa nadawaadkan waa cilmi soo yara kordhay oo aynayna soo haysan jirin runtii waxaynu soo marnay dadka annaga duqaalka ahoo dunida soo joogay sabciinaad sano ama soddonkii sano hadda u dambeeya oo dhaqdhaqaaqa iyo saxwadu ay bilaabatay wixii ka horreeyey soo joogi jiray runtii aad iyo aad ba waxaan u dareemaynaa in wax weyn jiro oo khayr ah laakiin khayr kasta haddana fiihi duxun baa iska jira oo haddana khayrki sidii loo rabay ama sidii loogu talagalay ama sidii ugu ficraa la heli maayo waxbaa ka dhimaan ka dhinaanaya oo waxbaa sidii la rabay aan noqonaynin adduunyadaana dabeecaddaas iska leh haddii aynu diinteenna qaadanno oo baranno qasadka laga leeyahay oo meel walba looga imanayo oo sanad walba loo dhigayo waa inay dadku ka faa'iidaystaan oo cilmigaas faraha badan oo kale noocnooca ah oo lagu soo dhabar jabay oo sanad dan lasoo diyaarinayey in arrintaas laga qaato dhegaysi keliya ma ahe cilmigaas oo maanta weliba ilaahay imtixaan ay nagu tahay meel walba qof walba inaga mida uu kari karo inuu wixii u maqlay duubto oo uu dhegaysto markuu doono oo kayd u yaalla ay u noqdaan xaqiiqdii haddii sida ay u tahay looga faa'iidaystana aqoon aad u badan baa iman lahayd iyo khayr aad u fara badan oo akhriya adduun ah baa la heli lahaa sida aynu la soconno noloshu kulligeed waxay ku xidhan tahay sida aynu diintaas u qaadanno oo ugu dhaqanno oo ugu camal falno diin la'aan maanta xilliga aynu ku jirno qalbi madhan oo diinay ku jirin waynu garanayna waa qalbi madoobaaday shaydaanna uu xero ka dhigtay qalbiga diinta ilaahay faraha uu ka badiyey maanta oo xilligan aynu joogno runtii dadka maanta jooga hibjo weynna way haysataa oo imtixaan ah nicmo weynna ilaahay wuu siiyey iyadoo halka intii laga xereeyo adduunyada meelaha ugu dambeeya xilliyada anigu hadda aan dhallinyarada ahaa cilmiga meel baar dheere la yidhaahaa loo aadi jiray waxaan soo gaaray odayaal fiqiga akrinaya oo leh afartan sano ayaan fadhiyey baar dheere minhaaj iyo irshaad baan akhrisanayey waa afartan sano intuu ka ciroobo cilmila'aantu halkaasay gaadhsiintay innaga iska daa adduunkama siminaa iyo dadkii cilmada ilaa bukhaare iyo u doonanayey maantana waxaynu arkaynaa cilmigii oo maalin walba afarta koona inaga yaalla oo laga faa'iidaysanaynin oo haddiiba la barto hataa aan wixii uu raaca amarkii uu bixiyey iyo nahyii uu reebay aan ugu soconin marka waxaan hadalka inaan kusii dheeraado ma rabo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inooga dhigo nadawaadkan cilmiga ah iyo dadka bixinaya oo khayrka ummadda usoo diyaariyey kuwa ay iyagana adduun iyo aakharaba ku guulaystaan ummadda dhegaysanaysana ay midho ka iyo beertaa ka baxaysa ay goostaan oo aakhiriya adduunku uu kayd u noqdo taasaan ilaahay ka baryaynaa innagana ha ilaahay ha naga dhigo kulligeen ka dhegaysanaya iyo ka wax sheegahayaba ujeeddadooda kuwa ilaahay dartiis ay tahay oo cilmi waxaa la baranayo ikhlaas iyo ilaah loola jeedo oo laguna raacayo rasuulka kariimkahay oo diinta fidinhayay leylan wa nahaaran oo af intaa adduunka joogto oo dhan dameero iyagoo haysta gaadhsiiyey kuwa diinta qaato oo ku dhaqma allaha inaga dhigo ciziga diintana ilaahay kuwa ka faa'iidaysta ilaahay inaga dhigo wixii diinta dhibayana ilaahay ay naga qabto ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu inaga dhigo kuwa aakhariya adduunba ay sabab ugu noqoto cilmiga ay maqlayaan ama bixinayaan ama dhegaysanayaan inay aakharadooda iyo adduunkooda ku guulaystaan yaan ilaahay ka baryaynaa وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد